bismillahi raxmaan iraxiim halkani waa madasha lixdanka oo aalaaba lagu falanqeeyo faaqilaada siyaasada soomaaliya waxaa caawa marti noogu a laba aqoon-yahan oo degan magaalada edmonton ee waddankaasi canada oo aan marar badan ku wareysanay madasha lixdanka anagoo ka wareysanay siyaasada soomaaliya waa jamaal xaaji cali iyo maxamed axmed cersi cawil xuseen salaamullahi caleyk wa waa dhawa waa dhawahay xuseen asalaamu calaykum waa idin salaamaya bahda sigasiga dhammaantiin iyo dadka ku jiraba soomaaliyeed waa hagaag jamaal iyo cawil sida aada la socotaan waxaa waktiyadii ka dhamaadeen labada madaxweyne dowlad goboleed ee soomaaliya waa jubbaland iyo puntland oo labadooduba haatan campaign culus ugu jira in ay dib loo soo doorto waxaa kaloo aan ognahay aan mada sharba inaan la wadaagna labadiinu inaad tihiin laba nin oo ka qayb galay ama joogay ama goobjoog ka ahaaba ama ababa ku lahaa maaragtay waxqabad siyaasadeed oo macnawiyana dhisitaankii maamulka jubbaland iyo doorashadii la doortay madaxweynaha maamulkaas axmed islaan axmed madoobe marka bal bal bal noo guud mara anoo ku bilaabaya cawil axmed medo bal noo guud mar xaaladda jubbaland sida ay tahay maanta
bismillahi raxmaan iraxiim xuseen adig oo madasha sigisti iyo dhammaan dhegeystayaasha waa idin salaamayaa waxaan leeyahay salaamu salaamullahi calaykum haddi xuseenow iyo inta xogaalka ah laba ma laba wakti weeye two thousand twelve bishii octoober ayay ahayd markii jubbaland ilaahay amarkiis nimankii shabaabka sharwadayaashii laga saaray waxay socota waa bishii la oran jiray muxuu ahaa february bay dhamaatay ninkii dee ishaa macalina wax hadda mataqaanaa laysmar barbar dhigi karo oo laba muxuu ahaa wakti oo kala duwan iyo xaaladahoo kala duwan ayaa la joogaa bini aadmiguna dee horumarka waa iskadki inkastaba hala ekaatay horumarku wuxuun baa jira maalintaa anagu muxuu ahaa bishii waxaan umalaynayaa marriage baanu tagnay meesha aniga jamaal iyo rag kale oo laga diray muxuu ahaa canada iyo maraykanka waad ogtihiin oo muxuu ahaa mawjado badan oo muxuu ahaa siyaabo badan u kala duwan oo herdankeedu ahaa jubbaland dadna riixayeen oo dhisaayeen dadna ay ka hor imanayeen baa jiray marka aagaas dadka ku nool boqol kiiba toddobaatan iyo shan waxa dibadda jooga iyo waxa gudaha jira jubbaland inay dhisanto ayaa loo guntaday oo mataqaan muxuu ahaa lagu bixiyey juhdi badan siyaabo badan mataqaanaa arrintaas u hirgashay anigu goobjoog baanu ka hayn aniga muxuu ahaa jamaal xaaji cali calanka markii la sameynayey markii muxuu ahaa ergada la xereeyey ergadu meeshii joogtay de waa taariikh dheer weeye hadda muxuu ahaa maalin walba waxay ahayd laakiin isbarbar dhig hadday kelmaddu ay tahay faa'idaa la joogaa maanta waxa weeye maalintaana maalin bay ahayd maantana waxa weeye muxuu ahaa waa wakti la oran karo raggii yimi waa daaleen nasta oo maaragtay muxuu ahaa marka waa laba wakti oo kala duwan weeye marka waktigaasina wakti dee jabhadayn iyo dagaal iyo ciidamo afrikaana iyo muxuu ahaa qolooyin kale oo meelo kale jooga iyo dawladdii markaa jirtay oo federaalka ahayd oo wax badan oo dee waa muxuu ahaa yani inta dhegeysanaysa iyo dhammaantiin maanta isweydiin mayno warqabaa taliya warku dee arrintu meeshii taagnayd waa ognahay laakiin waxaan rabnaa wixii wax ka fiican doodu waxa weeye wax ka fiican in la helo ceel nin ceel nin baa qoda baa la yidhi boqolna waa ka cabtaa waa ku faani karaa inaanu ka qayb ahayn dadkii meesha tegey oo wax ka abaabulay ilaa kenya ilaa kismaayo sii noqday soo noqday duruufo badan bay lahayd oo habeen aan la seexan oo casarkii meesha ku tukato ayaa muxuu ahaa aada seexanaysay haddaad casarkii ku tukato meel waa four tedy waktigaas lagama bixi karin meesha sababtana waxa weeye dee ciidamo aanan garanayn baa hawada iska haystay moogta marka alxamdulilahi laakiin maanta waxaan umalaynayaa wax weyn oo magaalada iyo aageeda uunbaa hadda waxaan u malaynayaa la socsocon karaa wax weyn oo kordhay naaladii tiilay in jubbaland iyo muxuu ahaa meeshii loo calaamadiyey oo ahayd bu-aale inay caasimadda noqoto waxyaalo badan oo maqani waa jiraan laakiin dee waa laba kala duwan wey waa ka baxay waa hagaag jamaal xaaji cali adiga maxay kula tahay isbarbardhig maalintii aad jubbaland dhisiseen iyo ma- iyo maalinkan maanta ah iyo xaaladda iyo doorashooyinkan hadda la sugayo in- ee- ee- inay ka dhacaan jubbaland xuseeno waad mahadsan tahay adiga iyo bahda tigistiga iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee kaga jirta daafaha adduunka baa garoonkii dib ugu noqon maayo saaxiibkay een, maxamed axmed xirsi cawil yaa dhameeyey Een, halka ay maanta joogto un baan anigu ka hadlayaa marxaladaha ay soo martayna waxaa ka sheekeeyey cawil sheeke kuma jiro een, jubbaland een, hal ujeedaa laga lahaa nin waliba suu doono isagoo ha u fasiro laakiin qof walba niyadiisa ilaahay baa ogeyd ragga iyagii annagu aqoon-yahanka ah ee dibadda laga diray ee halkan ka tegey hal ujeedaanu ka lahayn gobolkaas een, jubbaland la yidhaaho oo ilaa nineteen ninety one-kii ilaa two thousand two alifkii fawda ay ka taagnayd oo dadkii halkaa ku jiray ee ku dhaqnaa ee la- qar- qarniyaalka ku dhaqnaa ay ku barakaceen oo ay ku baaba'een in meesha maamul loo helo maamul cadaalada oo soomaaliyeed oo u cadaalad fala dadka halkaa jooga ujeeddada qofka soomaaliga ah ee aqoon-yahanka ah ee aan caadifaysnayn sidaasuu ahaa ujeeddadiisa iyo mowqifkiisu Ee, runtiina een, waxbaa lagaga guulay sida saaxiibkay uu sheegayo dee maalintaa sida uu sheegay een, korneylku meesha aad casarka ku tukato uunbaad subaxa dambe aad ka jarmaadaysaa oo aad ku tukanaysaa iyadana laakiin waa la mahadi caawa een, kismaayo qofkii tagaa inuu waktigu doonana tukanayo waktigu doonana soconayo dee intaasaa u dhaxaysa marka waktigii mugdiga ahaa ee maamul la-aanta iyo hadda oo maamul uu ka jiro Een, xadiiskeenna nebiguna waa kii uu ahaa dowlad xun waxay dhaantaa dowlad la-aan Een, taa intaasaan kaga baxayaa oo isweydiin mayno horumar badan waa laga sameeyey Een, institutionskii waxbaa laga dhisay Een, madaxtooyadii berigaa guribay guriba guriba guribay ku jirtay kira ah maanta waxaan u malaynayaa markay ugu yaraato ilaa dhowr iyo konton guri oo dowladdu ay leedahay jubbaland ayaa ka dhisan Een, garoonkii waa la dayactiray Ee, infrastructurekii magaalada waxbaa laga qabtay garoonkii kubadda waa la dhisay Een, ganacsigii waa kobcay dhowr hurdheel oo kale waa kusoo kordheen marka alxamdulilah xagga nabadgelyaduna wax weyn baa iska bedelay xagga horumarkana wax weyn baa iska bedelay xagga siyaasadda ayaad moodaa xoogaha xaggaas in hadda loo baahan yahay in la soo gaadhay waktigii ee, maaragtay siyaasadda ee, horey loo marin lahaa marka intaasaan intaana aan ka odhanaya aad iyo aad ayaa umaasan tahay in- in jamaal xaaji cali su-aashayda labaad waxay noqonaysaa aan labadiin raba inaan idin weydiiyo waxaynu ognahay dhinaca kale maamulka puntland Eh, puntland een, waxaa ka jira isla doorashooyin baa ka jira eh, oo oo maamulka waktigiisa u dhamaaday Eh, dhinaca puntland maxaad wax wara aad naga siinaysaan Eh, maxamed axmed xise cawil baa ku bilaabaya Een, xuseenow horta waxa weeye een, meesha qofka hadduusan joogin ee, goobta ee, soomaalidu waxaa tidhahdaa war indhaa dhaama Ee, waxaanu ka maqalno waa wax dad noo soo tabiyeen waxa la yihi colka ninka soo arka iyo iyo ninka looga warrabaa isku si ugama muxuu ahaa howlgalaan Ee, haddiise aan ka soo aado dee waxyaalo badan oo muxuu ahaa ee, puntland een, waxaa la yidhaahdaa waa maamulkii ugu horreeyey marka laga reebo nimanka reer qoladaas muxuu ahaa ee, wo- waqooyiga ama meesha hargeysa marka laga reebo waa maamulkii ugu horreeyey buu ahaa si fiican u dhismay ee, naallo fiican oo soomaaliyeed keenay ee, waxaan u malaynayaa intaa waa isla ognahay ee, waxay soo martay maraaxil badan ee, maanta meeshay joogto ee, dee waa isla ognahay oo muxuu ahaa
meeshay taagan tahay oo iska un de analyse ninba meel buu ka ka qabanayaa hase ahaatee waxa weeye yes waktigii waa dhow yahay tartanna waa jiraa ninka odaygaa meesha joogaana dhowr goor wuxuu yidhi idaacadaha ka sheegay mar hore oo badan anigu waxaan ahay hal ma hal mar mar mar marduul baan ahay hal mar baan muxuu ahay yani one terra marka gandhawada su-aasha la weydiiyana wuxuu yidhi waktigii ay timaado doorashadu broseski kulliiba dee doorashadu guddi baa jira oo iclaamiya oo yidhaahda muxuu ahaa bilhebel laba bilood saddex bilood kulli wakti bay siiyaan hase ahaatee ifafaalaha ka jira meesha waxaad moodaa qodxanyo badan inay ku jiraan ama dhinaca maamulka ha ahaato ama siyaasiyiin mar hore mataqaanaa ha ahaadeen wax badan baa jira halkaas mataqaanaa su-aala waxaan umalaynayaa su-aashaada waxa weeye tayada maamulkuna waa waa arrin kale weeye yani maamulka iyo tayadiisa iyo waxa uu qabtay iyo waxa uu taray iyo doorashaduna waxa weeye waa waa waa arrin kale weeye marka arrinta doorashada waa arrin kolleyba dee culayskeeda leh oo waxaan filayaa rag badan baa hadda la sheeg sheegayaa weli hadda wax liis oo la qabtay ma jiraan lakin dad badan oo idaacadaha ka hadlayna waa jiraan cabdiweli dhowr goor wuxuu yidhi oo la weydiiyey anigu saan hore u sheegay hadda waxaan ahay one teran baan ahay inuu sidaa hadda uu dee muxuu ahaa waktigeedii maadaama aan weli la joogin uu iska lee muxuu ahaa iska leexinayana waa dhici kartaa inuu hadhowto muxuu ahaa macal cune waxa la yidhi muxuu ahaa waxaas ma daayo inuu dee dib usoo noqon doono oo bahashu waa muxuu ahaa oo waxaan la dayn karin weeye saldanadu oo macaan marka siduu sheegay inuu haddana bedeli doono waxyaalo badan ba buu sheegay cabdiweli oo haddana noqon waayey four point five ma qaadanayno bankunmun hadduu yimaado waxyaalo badan oo mataqaanaa muxuu ahaa qofka marka uu wax sheego haddana wax kale ay kasoo baxaan waa la arkay marka dee waa sugaynaa bal wixii kasoo baxa waa hagaag jamaal xaaji cali dhinaca puntland maxaad isleedahay doorashooyinka soo socda run ahaantii shacabka reer puntland gudaha maadaama labadiinuba de aad joogtiin qurbaha haddana aad iyo aad baad ugu warhaysiin hadda senta hadi jeer waxaa ka dad ka yimaada baa idin yimaada marka insha allah bal dhinaca puntland iyo doorashooyinkeeda iyo xaaladeeda waad mahadsan tahay xuseen horta puntland maamulku hadda jubbalandka aanu la ka hadlayn hadda lamid maaha jubbaland wa waa waa maamul socod barada oo weliba gobolkaasi rafaad iyo dhibaato badan ay ka jirtay marka laakiin puntland looma kumbeed garayn karo sidaa uu cawil uu sheegay dee maamul gaamureeyo sideed iyo toban jir siday weeye oo afar madaxweyne isu bedelayn marka maanta meeqaamka ay joogto ama cabdiweli markii la doortay meeqaamka ay joogto waxaa la filayay maanta oo afartii sannadood ay dhammaatay puntland inay tahay kaamil tahay oo ay dhinac walba maajuur ka noqoto xagga dhaqaalaha xagga siyaasadda iyo xagga difaaca intaba waxaa la filayay inay isku filnaansho ka gaadho nasiib darro waxaa la yidhi lamood noqonso waa ninkii afartii madaxweyneha soo maray ninkii dee ugu aqoonta badnaa xagga aqoonta formal educationka marka la eego oo dhaqaalayahana weliba afartii sannadood uu joogay inta uu yeelay ma yeelin qolyihii kale ee ka aqoonta yaraa bal iska badaaya intii hore wixii mashaariicdii ay soo keeneen dalka ayaabaad moodaa inay inuu sii ragaadiyey taa waxaa u dheer khalkhal siyaasadeed oo cabdiweli ku abuuray dowladda federaalka ah iyo dowladda maamulka puntland laftigiisa iyo khalkhal kale uu kusii abuuray shucuubtii ku noolayd gobollada saddexdaa gobol ee iminka de hadda puntland ay ka arrimiso sool iyo sanaag khaatumo iyo maakr iyagu hadda waa dhinac kale marka wallahi waxaan u arkaa doorashadani waxay la mid noqon doontaa kuwii hore ee de sideed iyo tobankii sannadood soo socday waayo maamulka matalan ka arrimiyo gobollada waqooyi ninety one kii ku dhawaaqay gooni sutaaga waad ogtihiin waxay samaysteen asxaab siyaasadeed oo u tartama dalka taladiisa laakiin maamulka puntland sideed iyo tobankaa sannadood weli iskuma dayin madaxweyne kasta oo yimaadaa inuu gobolladan ka saaro maamulkan traditional weyga ah ee lagu doorto hoggaanka gobolladan waad ogtihiin faroolaa isku dayey xisbiyuu sameeyey xisbiyadii dhiig baa ku daatay halkaasay ku baabaaday oo lagu joojiyey cabdiweli baa yidhi anigaa bilaabaya kaambeynku ku soo galay far uma dhaqaajin mana hadalaya hadda waad ogtihiin marka gobolladan waxa weeye waa gobollo ay ku nool yihiin dad shacaba oo xalaal ah oo jecel dowladnimo oo mudaciina oo cashuurta bixiya waxa lagu jooga meesha ee dowladda aad maqlaysaan ee puntland ay ku dhaqdhaqaaqaysana waa cashuurtaa laga qaado dadka gobolladaa degan wax allaala wixii macaawimaha ee dalkaas dibadda ka soo gala nimanka maamulka isku sheega ee ama madaxweyne ha noqdo ama ku-xigeen ha noqdo ama ra-iisul baarlamaan ha noqdo ama baarlamaan ku sheega ha noqdo anigu baarlamaan uma aqaan kuwaasaa qaybsada oo meesha ku qaybsada waad ogtihiin fadaaxadda hadda ka taagan dekedda boosaaso b b wall lacagtii laga cunay waataad ogtaa feerkii iyo mushkiladdii ka dhacday dubay fadaaxaddii ka dhacday markii laimbij laysidhi ha la imbij garayo ama ha la rido cabdiweli waatay galaaftay ninkii la odhan jiray guddoomiyihii baarlamaanka ee hore waa meel sidaas dadka jooga ee madaxda marba timaada ay u yimaadaan inay ka kalluumaystaan oo xoogaaga dadka masaakiinta ee halkaas intay cashuurta ka qaataan dibadda waxa ay magacooda kusoo qaataan halkaa ku intay ku qaybsadaan dibadda guryo uga iibsadaa baanankana ku shubtaa marka doorashadii doorashada soo socota ee puntland waxba kagama duwanaan doonto kuwii ka horreeyey maadaama aan wax u diyaarsan oo political platform ah oo xisbiyaa uusan jirin ka ku soo baxana wuxuu ku soo baxayaa waa laaluushkii laaluushkii buuna meeshii kasii bilaabaya wabilahi tawfiiq waa hagaag maxamed axmed xabsi cawil maadaama aynu ka hadlano maanta labada maamul jubbaland iyo puntland oo midna aad wax kasoo dhisteen midna aad kasoo jeedaan asal ahaan waxaan ognaa in xidhiidhka u dhexeeya dowladda federaalka iyo labadan maamul ay fari ku godan tahay baryahan maxaad nooga sheegi kartaa waxyaabaha keenay xidhiidhkan la leeyahay wuu sii xumaanaya iyo haddayba jirto in xidhiidhkii sii xumaanaya
xuseenow iyo dhammaan inta dhegaysanaysaba horta anigu cilladda waxaan saarayaa waa dadka shacabka wey qofka madaxdaay waa yimaadaa waxaa laga rabaa qofka madaxda inuu dee sida qaaliban aragti inuu keeno dadka uu ku hogaamiyo hadduu aragti la imu waayana dadku waxa weeye iyagaa aayahooda markaa ka taliya haddaynu hadda isbarbar dhigno mal bar dhaweydaan soo gelayay waxaan maqlayay hirshabeele qola ka hadlaysa waad ogtihiinoo waxa weeye muxuu ahaa cabdikariim guuleed khalad buu galay golihii baarlamaanka fadhiistay iyagoo tarjumaya shacabka ay wakiilka ka yihiin waa laga saaray meesha cosoblaa ku xigay waa laga saaray meesha waxaynu ka hadlaynana waa system dawlo weeye ma aha yani reer hebel iyo qabiil iyo hebel iyo maaha nidaamka la qorto oo wixii lagu heshiiyo oo constitutionka oo heshiiska bulshada la yidhaahdo weye waxa dadka u dhexeeya waxaad moodaa puntland waa run waa kasoo jeedaa waana ka xanuunsadaa waxaa ka dhacaya mushkiladdu meesha ay jirtaa waxa weeye waa laba meelood waana isleeyihiin nimanka baarlamaanka shacabkay ka yimaadeen waxa ay ay ku yihiin jawrfalna waa shacabkii ay ka yimaadeen wey shacabkii ma oran karo war sidaanu idinku aad aanu idinku idmadnay hawshii uma wadaan isimay leeyihiin culimay leeyihiin siyaasiyiin bay leeyihiin weliba markaynu meelaha fadhi ku-dirirka iyo la joogo lagu faano oo la yidhaahdo xoogaa waa waxbaanu waxbaanu dheernahay dadka kale mogta waxaan umaleynaya wax dheeridaasi waxa weeye waa wax qaribka weeye dhinaca inay dadku shacabka ay wax qaribaan weye hadday shacabku sax ahaan lahaayeen waxaan xusuustaa markii four point five waa la diiday lix qolo ayaa loo fariisiiyey wuxuu uga jeeday ma garan karo cabdiweli markuu yidhi shacabkii waxaan ku noqonayaa dadkii arrintan uu xamar ka tegey fikir fiican buu ahaa aad iyo aad baa loogu riyaaqay meel kasta lix qolaa u fadhiistay waad ogeydeen isimada leh culamada leh nimanka la yidhaahdo muxuu ahaa ururada bulshada leh baarlamaanka leh dowladii leh siyaasiyiintii hore leh waxaa la isku raacay four point five inayan ahayn wax noo yaalla meesha hadda fiiri waxaa la isku raacay maca baarlamaan waxaa loo foos loo foodgareeyey four point five kama fulaayo puntland hal qof baa diiday cabduule la yidhahdo moogta dadkii waxaa sameeyey dhulkay joogaan moogta qof jawaab ka bixiyey ma jirin moogta nin waliba maradiisu muxuu aha ciil la hulaabta moogta ma aha marka qiyamku shacabka laga rabay sidaas ma aha heshiis buu ka soo galay meesha la yidhahdo dubay in badan baynu ka hadallay meeshanaynu ka hadallay saddex boqol oo kilomitr waxaa la hal dooni ma iman karto waxaa watay nimanka la yidhaahdo muxuu aha imaaraadka wax kalena maahayn imaaraadka waxay rabeen ama rabaanba soomaaliya in inxisaar lagu sameeyo embargo la geliyo dadku ay gaajoodaan wey hal dooniyo hal ariyo neef inuusan ka bixin wey iyagu waxa ay soo maraan yani one way gatewayga boosaaso oo cabdiweli u yidhi halka ii fadhiiso maaha cid kale inay soo gelin marka hadalkaygu meesha u dhacaya waxa weeye dadka shacabka ah ee reer puntland weeye mushkiladu cabdiweli maahan qaba anigu mushkiladdu waxa weeye sababtuna waa maxay lacag baa la samaynayaa mishiino lacagaa yaalla baabuur baa laga buuxiyaa nin baa dukaankiisii la tegayaa bakhaarkiisii la tegayaa laba isjid baa dabada loo gelinayaa lacagtii waraaqaa ahayd oo cadcadday oo oo aad stabliska oo kale ahayd ayaa lagaga bedelanayaa moogti ninka cuntadiisii iyo dharkiisii iyo maacuuntiisii iyo wuxuu keenay moogti shacabkaa weeye shacabka aynu ka hadlaynaa leenahay isbedel may sameeyaan moogti mushkiladdu meeshii taallo halkaas weeye hargeysa kama dhacdo in intuu lacag soo samaysto mataqaanaa baabuur intuu soo qaato uu bakhaar la tago moogti xamarna kama dhacdo maxay uga dhacaysaa marka boosaaso iyo garowe iyo gaalkacyo iyo moogti waa dadka shacabkaa wey marka waa inaynu dib wuxu eegnaa oreewada shacabka waxaynu leedahay shacabka puntland waa shacab ogol dowladnimada waa shacab ogol kala damaynta waa shacab ogol dowlad wanaagga jecel dowlad wanaaguna sidaas ma aha nin wax dhacaya sidii baabi'inaya iska hor keenaya inay u arkaan haddee inuu dhex joogo ma aha nidaamku diintuna ina fari mayso marka anigu cabdiweli ma saarayo dembiga iyo cid kale waxaan dembiga saaraya waa shacabka wey waa waa waxyaalo badan baa jira oo mararka qaarkood suuqa laga maqlo oo arrintii markii muxuu aha four point five uu ka noqday dad baa qayliyey waxaa la sheegay inay yidhaahdeen xoola xero noogu jira weeye naga daaya buuqa iyo mataqaanaa muxuu ah yani ihaanada intaa la eg ilaah baa idinku dhaashiya waxaa dhegaysanayo ihaanada intaa la eg dadka qaatay maxaad ka filaysaa marka ihaanada intaa la eg in baarlamaankoodii three million inta la siiyo forty seven bay muxuu ahaa dawladda ku ribeen lixdan iyo kowna waa ku ogolaadeen within forty eight hours dadkaa weeye dadka marka meesha jooga waa dadkaas weeye dadkaas baa la rabaa marka culamo miyayn lahayn waxgarad kale miyayn lahayn siyaasiyiin miyayn lahayn aqoonyahan badan baa dibadda jooga ma qabiil baa jira marka muxuu ahaa qabiil kale fiirsanaya adduunka weynu aragnay qaaligaada haddaynu muxuu ahaa ku dheeraaday haddii cudur yimaado virus ah hal magaalo ama hal degmo ama hal tuulo kuma dhace waxaa laga ilaaliyaa adduunka inuu mataqaanaa muxuuha wax yeelo war haddii nin maamulka xumeeyo wuxuu xumaynayaa dadka oo dhan wey mugta wuxuu fidnaynaya waa dadka oo dhan wey dadkii marka waxgaradka u ahaa oo culimada lahaa oo siyaasiyiinta lahaa oo sheeganaya inay muxuu ahaa wax yaqaanin aqoonyahan badan baa jira oo dadka ka yimid mugta weli ma arkin nin intuu meel soo taago nin darajo darajo doonaya waa arkay dad badan baanu mararka qaarkood wada hadalnaa oo meelo meelo kooxa kooxa iyo ku wada hadalnaa badbaado puntland qolo la yidhaahdo ama qolo la yidhaahdo midaynta puntland baan arkay ma ka arkin feker ah qofku inuu jecel yahay inuu madax ka noqdo maaha eh qof u socda war midnimo iyo badbaado sidee loo raadiyaa waa wax iska simple oo oo la garan karo wey dadkan shacabka ah oo meesha jooga weeye mushkiladdu intaas anigu oran lahaa haddayan ahayn waxaan odhi maba dhaceenba waa hagaag maba dhacdeenba askarigu eeg askartii askartii mushaahar ma qaataan oo macallinku mushaahar ma qaato oo shaqaaluhu mushaahar ma qaataan maxaa marka meesha waxa ka jira muxuu yahay marka waxaa ka jira waxa weeye waa dad shacab ah oo inaan kolley anigu ma garan waxaan dee ku macnayo ma garan karo waana ka dhashay waa u dhashay waa dhulkaan ku dhashay wey wanaagooda waa jeclahay laakiin waxaa ii muuqda waxa anigu aan ka fikerayo maanaa waalin bu yidhi masaacadan baa laga heesaya maanaa si qaldan wuxu fahamsan oo sidaana dee dadku mala ay ugu badisaa dee waayana dambe waxaba isku qaldanba what is good and what is bad mogti maxaa maxaa laga xishoodaa maxaan laga xishoon saakaan dhegaysanaya cabdiweli wuxuu yidhi constitutionkii waa laxday constitutionka goormaa laxday waxaa laxday markuu prime ministerka ahaa wey farolaa sheegay thirty four articles baa ku jiray maantuna leeyahay muday baa yidhi waa laxday muxuu aha constitutionkii mogti yuu isku qaray isaga baa dembi isku qarayay mogti isaga baa markhaanti isku furaya macnuhu ma aha marka cabdiweli inaan anagu personally personally yes markii dhinac laga fiiriyo dee qarankii iyo umadnimadii iyo wixii aan ku naalooninay iyo ayuu qalloociyey marka waa taabanaysaa mogta qof qof bay u taabanaysaa waxa mogta astaan buu u ahaa ummadda mogta laakin waxa weeye mararka qaarkood yani qofku markuu intuu meel soo taago waxa aad adigu aad ka xishooto uu ku hadlo anigu waxa idinu iska aamuso shib yidhaahdo afarta bilood shanta bilood u haray intuu u dhammaysto wuu iska tago mogta dawladda muxuu mucaarad ugu noqon karaa dawladda aynu qiimayno wax haddii wax ku maqan yihiin oo federaalka wax ka maqan yihiin isagaa awle u ah isagaa madaxweyne ah baarlamaan baa jooga madaxweyne ku-xigeen baa jooga dhammaantood waxa weeye waa dad waa dad aada moodo dalka inaynan waxba kulahayn aada moodo in loo soo diray inay burburiyaan aada moodo inay meesha u joogaan inay puntland ama reer reer ama koox koox ama degmo degmo isaga hor keenaan kaba muuqato ninkaa dhan oo madaxweyne ku-xigeenka ah ma tegi karo uu buuhoodle mogti waad ogtihiin yani ma aha inaan anigu iska sheegayo mogti waad ogtihiin mogti guddoomiyaha baarlamaanku degmo tuulada uu ku dhashay waxaa la yidhahdaa hadaaftimo ma tegi karo waxu diidayana ma garanayno mas-uuliyiintuna waa mas-uuliyiinta noocaasi wey cabdiweli madaxweynu ka ahaa five years now baa u dhammaanaya wadada wuxuu maraa meesha la yidhaahdo muxuu ahaa qardho degmada dhahar la yidhaahdo waxay u jirtaa twenty five kilometer waa laami weye waa laami oo kale weye maalin one hour kuma leexano marka cidda u dhigtay imbaargada oo tiri qoladaana ma tegi karta halkaana waa mari kartaa waa su-aal taagan weye meesha marka laakiin waxoo dhan waxay isugu beeshumayaan dad walba dawladdiisa waa leeyahay waa run shacabka waxaa ka yimaada waa ninka dawladda u noqonaya shacabkaa keensada moogtay marka cabdiweli iyo camay iyo axmed cali xaashi iyo shacabkaa keensaday marka dee ha ka maaleen waa ka baxay aad iyo aad baa umahadsan tahay jamaal xaaji cali haddaan kugu soo noqdo waxaan inay jirtay in kale la filayaa in shir ka dhici doono maga magaalada baydhaba shirarkii madaxweyne goboleedada balse waxaa jira khilaaf udhexeeya maamul labada maamul ka hadlanay election ama doorashooyinku ka dhabaan doorashooyinka isu diyaarinaya waa maamulka puntland iyo jubbaland labadaas labadooda madaxweyne inay madaxweynaha federaalka iyo dawladda federaalka uu soo ifbaxayo kala duwanaansho xagga fikirka dawladnimada ah maxaa kelife baa is leedahay yaase qaldan yaase saxsan labadooda seenow horta waa waa su-aal wanaagsan cawil baan saaxiibkay baan hal hal meel u saxayaa cawilow shacabka waxaa la eedeyn karaa marka ay haystaan codkooda one man one vote marka xildhibaanada waxaa keenay waa madax dhaqameed nin walibana wuxuu keenaa ninka jifadiisa ah ama nin uu lacag ka qaatay madaxweynahana waad ogtahay ra-iisul baarlamaankana lacag baa lagu doortaa madaxweynahana lacag baa lagu doortaa ku-xigeenkana lacag baa lagu doortaa marka horta halkaa shacabka puntland tala fara uguma jiraan ciidan baa la dul keenaa saxaafadaa lagu caburiyaa dekedoodii baa lagu casuraa bawl nin la yidhaha hadda jooga oo d b wall u jooga nin gaaloo bawl la yidhaha oo south africana haysta oo maqribkii lacagta ka ka tirsada ganacsatada bolsaabso marka dowladnimadu maaha shacabkee dowladnimadu waxa weeye maraykanka aynu joogno iyo canadana inta nin ay u taliya waad garanaysaa dowladnimadu waa dad ay shacabku u igmadeen oo ay maamulka u dhiibteen oo ku aamineen marka nidaamkaas laftigiisa ay ku soo baxeen ee barlamentariga ee traditional wayga hadday xataa ku yimaadeen kuwa la doortay ee shacabku aamina waxayd inay u tidhaan halkaa intaasan kaaga saxayaa waa laga yaaba inaynu kala yar duwannahay shacab male dhaliil male hadduu dawlad leeyahay oo maamul samaysta dhaliil male kow haddaan tan su-aashan usoo noqdo federaalka ee waxa weeye dowladda federaalka iyo maamul goboleedada waxaa anigu waxaan qabaa waxa gardaran maamul goboleedada gardaran dowladda federaalka ah waa dowlad ka dhaxaysa ilaa raas camboni ilaa raas xaseyr ilaa lowya cadaan idhaah waa dowlad four point five ku dhisan qabiil soomaaliyeed oo aan ku jirin oon wax kulahayni ma jiro ilaa madaxweyne ilaa ra-iisul baarlamaan ilaa prime minister ilaa wasiirada kuwa e iyo biigaa ilaa diijiyada wax kasta dhaqaalaha soo gala waa dhaqaalo kooban waad og tihiin waxaa laga biilaa baarlamaanka inta badan waxaa laga biilaa waxa weeye dekedda xamar baa laga biilaa maamul goboleedadu ma soo xereeyaan cashuurta ay ka qaataan berbere iyo boosaaso iyo kismaayo kuma soo shubaan khasnada dowladda kuma soo shubaan iyagaa la kabaayo oo lacag la siiyaa waxaa laga kabaa waxa weeye waxyaalaha magaca soomaaliyeed dibadda looga soo qaado u malayn maayo marka in wax sadbursiya horta uu ka jiro yes meesha caasimadda waxaa la yidhi dheri ninka dul joogaa lafta kala baxa in dhaqaaluhu uu ka badan yahay oo meeshii dhaqaalihii uu ku dhacayo oo hoteeladii iyo businessadii iyo kontraagyadii iyo waa caasimaddii dalka oo haddii iminka dhidabada loo taago nabadgelyadeedu soo noqoto sidii berigii hore loo kala macaashi jiray baa nin kasta oo soomaaliya uga macaasha uga baaxmsaray haddeer buu u jooga marka waxaan qabaa shirkaa baydhaba i hope inuu si fiican u qabsoomo maamul goboleedaduna ay gartaan in laga baxay waktigii ninka madaxweynaha maamul goboleedka kay uu dadka shacabka ku beerlaxawsan jiray tallaayay waktigaasi waa dhammaaday tallaayay waktigiisi waa dhammaaday maanta waxaynu taagannahay soomaaliya toosay maanta waxaan anigu usoo joogay tan iyo dowladdii maxamed siyaad barre oo aan markaa ku kacaamay ilaa maanta dowlad shabahda dowladihii hore ee ee soomaaliya anigu tan farmaajo iyo khayraan arkay iyo wasiiradooda ee dowlad shaqaynaysa oo oo fakeraysa oo xataa haykalkii dowladnimo adduunka imagekeedii bedelay waxaan marka anigu jeclaan lahaa ama aan intay dhegaysanaysa iyo inta sii dhegaysan doonta hadalkaygaba aan ku boorin lahaa in ay dowladda curdanka ah iyadoon laba sannadood jirin sanad qura hadda jirtay wax badan ku tallaabsatay saddexdaas sannadood si fiican loola shaqeeyo qof walibana uu damaciisa gaarkaa iyo qabiilkiisaba intuu meel iska dhigay iyo gobolkiisaba uu awaamiirta nimankaasi ay soo jeediyaan fuliyo dowladduna macnaheedu waxa weeye information in and out qofka madaxweynihii amarka uu bixiyo ilaa arkiifyada ugu dambeeya qofka ugu dambeeyaa inuu qaato amarkaa fuliyo marka maamul goboleedadani waa meesh waa meelihii amarku waa meelihii amarku uu ku fuli lahaa oo ay shacabka mas-uulka ay ka yihiin ku gaadhsiin lahaayeen awaamiirta dowladda hadda ma gaadhsiiyaane jeebkay ku haystaan oo iyagii iyagoon shacabkii u gudbin wixii dowladdu ay ay doonaysay inay dal gobollada ka samayso yay iyagu dib ugu halkan ku haystaan oo dib ugu soo celiyaan oo kula murmaan war xaggee lagu arkay ilaah baan idinku dhaarshiya soomaaliya niman maamul goboleeda ah oo madaxweyneyaal iyo prime ministero iyo iyo iyo iyo axdiyo gelaya dibadeed war xataa ma xishoonayaan xataa kama xishoonayaan xataa dadka ay matalaan ummadda soomaaliyeed kala ka xishoon maayaan mandatekooda niman jaalaha maaha maamul goboleedyada qaarkood waxbaaba la odhan karaa niman aan waxba ogeyno iminka waagu u baryayoo shilmaanta iyo diyaaradaha lagu raaciyo iyo xogaaga lacagta haysteen wax la yihiin war bal nimanka aqoon-yahanka ah ee adduunka xataa prime ministerada soo noqday madaxweyneyaha soo noqdee ma garanaysaa dowladda macnaheeda garanaya inuu maanta meel istaago oo marka dawladdu dhaqa- dhaqaaqdaba uu meesha ay is- dhagax ka qaadaba dhagaxii ku soo celinayay dee anugu si em, o- arrinkaa waxaan ku macnaya garan maayo laakiin waxaan rajaynayaa shirka baydhaba inuu najixo dadkuna ay iswaansadaan iminka imaaraadka dhibaato inagu haya cid kale oo dhib inagu haysaa ma jirto etoobiya isbeddel baa ka dhacay ifafaalo fiican baa ka soo socda tallaabooyin aada adag oo reer galbeedku ay ay ay ku guul daraysteen iyo iyo wadamadii en- en markaa danaynayay in ay soomaaliya etoobiya isu soo dhoweeyaan waxyaalihii ay ku fiilgaroobeen baa ninkan isagoon shan casho joogin toban casho joogin uu fuliyey waxaa ka mid a bashiir makhtal daahir oo laba iyo toban sannadood ku xidhnaa alambaka ku xidhnaa without no condition yuu ku soo daayey reer galbeedka iyo canadadan aanu joogna aanu labaiyo tobankii sannadoodba looga doodayy prime ministerkii canada labadii prime ministerba way u doodeen waa soo dayn kari waaye waa soo qalbi dhagax waka halkaa jooga maanta lagaga soo qaaday diyaaradda meeshaad ogeedeen madaxtooyada lagaga soo qaaday lasoo garbaduubay eritreyuu tegey ethoobiya uu tegey soomaaliyuu imanayaa wax fiican buu la yimi isbeddelka la doonaya inuu soomaaliya ka dhacano wakaa oromadii mudaharaadaysay iyo adduunkii etoobiyadii leelahaa waa dumaysaa wataa isbeddelkii ay doonayeen baa yaa loo sameeyey wataa maanta maaragtay aan aan aan wax dhibaato oo ka jira ayan jirin sidoo kale waa inay iyaguna ku daydaan maamul goboleedada nimankan haystaa inay dowladadooda saasoo kale u bilaan oo ay u taageeraan war miyaysan fiirsan dadka kale maalin maalin walba marka uhuru ama madaxweynaha etoobiya ama ka jabuuti ama ka turkiw dadkiisu sida ay ugu heelan yihiin ee ay ay u soo dhoweynayaan ee ay u taageerayaan iyagoo weliba mucaaradku kaga badan yahay waxaan anigu ka codsanayaa oo aan tale u soo jeedinayaa ummadda soomaaliyeed ee dhegaysanaysa iyo nimanka hadda maamulada gobollada jooga war dowladdiinan yar iimaansada farmaajo iyo khayre afar sannadood bay haystaan waana tegayaan kuwo kala imanaya war afartan sannadood nimankaa waxa ay la yimaadeen waa wax wanaagsani garabka la qabta anigu intaasaan ku talin lahaa
aad iyo aad ayaa umahadsan tahay Eh, guddiga gunaanadkii eh, maxamed axmed cirsi cawil maxaad ula dardaarmaysaa shacabka soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya siiba madasha lixdanka iyo dhammaanba kuwa kaa dhegaysan doona websaadyada kala duwan bismillah xmaare madaa waktii baa lasoo gaaray xuseenow waxa weeye dardaaranku waa waa astaanta calanka soomaaliyeed wey waxayna ka dhaxeeyaa soomaaliyey meel kastaad joogtaan waxa weeye waa magaca soomaaliyeed weye magaca soomaaliyeed astaanta waxa waa calanka calankana waxa weeye wuxuu leeyahay dawlad dawladda maanta jirta oo uu farmaajo hogaamiyaha ka yahay Eh, weli ma aynaan maqal anigu ma maqal ciddii dee haysa iyadaa sheegi doonta lacag bay dhaceenna ma maqal sidii waagii hore la sheegi jirayna eh, qabiil baa wax lagu magacaabayna ma maqal labada nin midna kama aan maqal Eh, sida dadku ay soo sheegayaan Eh, lacaga la xaday ama waxyaalaha la lexsadana ma maqal Eh, marka waan ognahay oo waxa weeye arrin adag baa hortaalla waxay u baahan yihiin marka taageero Eh, innaga waxaa laynoo ka baahan yahay dawladda haddaynu leenahay inaan sida eh, halka uu hadda jamaal ka hadlayo oo laha dawladdu eh, shacabku reer puntland eed ma leh Eh, waa ku kala duwannahay arrinkaa shacabka soomaaliyeed ayaa usoo bannaan baxay weliba kuwa xamar jooga waad ogeyd Eh, halaafyadii baxay ee farmaajo ii geeyey moogta dadka shacabka ah baa tarjumay arrintaasi waxay muujisay eh, adduunka oo dhan in la yidhahdo war ninkani kuma ahaa ninkani muxuu ahaa ninkan soo ninkan nooc noocan loogu soo bannaabaxay afartan iyo sideed saac magaalada xamar lagama seexan shacabka sidaa u soo baxay ee xamar jooga dhibaatooyin badan baa jira oo hoos yaalla argagixiso leh meelaha kalena waa jiraan laakiin walaal eh, ninka la yidhaahdo bashiirow waxaa la rabay shacabka reer puntlandna haddii la xumeeyo inay iska qabtaan oo cidda xumaynaysa ay farta ku fiiqaan bay ahayd intay soo baxaan ilaa aayahoodii iyo dhaqankoodii iyo dadkoodii iyo wey moogta marka waxaan leenahay marka innaga shacab ahaan meel kasta aan joogno inaynu isgaadhsiino ilaashanno saxnana ma aha keliya inaynu iska dabagalle inaynu saxno oo cod ku saxno oo qoraal ku saxno oo media ku saxno oo hadday khaldan yihiin nidhaahna waad ka leexateen waddadii moogta ilaa iyo hadda waddadii bay hayaan si fiican bay hawsha u wadaan sababta waxa weeye sideed iyo labaatan sano soddon sano oo burbura guri dunsanaa in waan garan karaa yani meel duntay waxaan soo arkay kismaayo ahayd moogta meel duntay guryo dumay dariiqyo dumay ad waad yaabaysaa yani meeshaasay ahayd qofkii markaa tegey baa garan kara moogta xamarna noocaas inkasta oo niman ay guryo ka dhisteen oo hay-ada joogaan haddana xamar kama duwanayn baa qabaa halkaas moogta inkastoo lalahaa niman baa wax dhistay moogta waxaa leeyahay shacabka soomaaliyeedo dawladdaas waxa weeye maanta taagan waa ka layna ku qiimanayo wey inaan ilaashano wey iyagana waxaa laga rabaa inay shacabka la hadlaan oo shacabka maxay kula hadlayaan waxay haystaan xasaanadii kalsoonidii ummadda iyagaa haysta waxaa haysta farmaajo isagaa haysta maamul goboleed hadduu ka leexdo dariiqa inuu sheego weye shacabka u sheego weye waxaan xusuustaa allahu naxariistee maxamed siyaad baa waxa u yimi safiirada jarmalka maraykanka iyo ingiriiska waxay yidhahdeen macaawanadii waa markaa toddobaatankii weye mugta macaawanadii aanu idisiin jirray waa goynaynaa sababtuna waa maxay maraakiib aad maraakiib calankiina wadata ayaa waxay siisay sahay vietnamkiisii moogtay wuxuu yidhi waa yahay laakiin ogaada shacabkaan u sheegaya may shacabkaan u sheegin baa la yidhi mugta may ma qaran karo bu yidhi haddaaba aniga ii sheegteen waxaad aniga ii sheegteen waxa weeye dhaqaalaha anigu ma qaadanayna waxa qaadanaya shacabka soomaaliyeed iyo iskoolada caafimaadka maxaasiaad u hadlay wuxuu yidhi sidaasaa la yidhi shacabka soomaaliyeedow maxaa tala ah halhayskii baa soo baxay ahaa baaday guur oo saxankaaga la guur laba sano afartan milyan buu ahaa oo shilin dhaqaalaha marka ay ka hadlayeen waqti umar ah saddex sano ah ma afar sano ah ma cunmo shaqaalihii soomaaliyeed ayaa waxay go-aansadeen inay buuxiyaan kamaan lacagtaa la sheegay moogtay nin walba laba bilood miyaa mushaharkood ayuu meel dhigay moogtay waa la nidaamiyey budgeting baa lagu sameeyey waxaa laga rabaa marka hadalka meeshaan laga socdaa waxa weeye hadday bahashu qaraar tahay farmaajo waxaa laga rabaa shacabka inuu la hadlo waxa jira u sheego hadduu mid meel ka leexdo inuu yidhaahdo halkaas bay ka qalloocatay waxaana sababa sidaa iyo sidaas moogtay sababta waxa weeye haddii shir la wacay oo baydhabo la rabo in la isugu yimaado hadaladana aan maqmaqlaayey wax badan baan isqabsanayn marka si kastaba ha noqotee waxaa laga rabaa inaynu codka ka maqalno codka aan ku taageerayna waxa weeye waxa saxa waxa waxa fiican raac waxa saxaha raac weeye dawladda waxaynu ka rabnaa moogta laakiin haddaynu aragno nimanka hadlaayey oo midna kismaayo ka hadlaayey midna uu ka hadlaayey garowe ogowi labadaba hadda dhinac marka laga fiiriyo anigu anigu qof ahaan labadaba haddii soomaalidu ay wixii la sheeg sheegi jiray labadaba ehel baan u noqonaya moogta waan jeclaan lahaa marka waxyaala waxaa jira mandiqiya ama common sense ah oo waxa weeye universal law ah oo wanaagga nin waliba waa jecel yahay moogta inay kismaayo fiicnaato number one bay ii tahay waa nafteydaan u hibeeyey waaba tegeyba moogta puntlandna waa ku dhashay waa meeshii aan rabay wanaageeda inuu mataqaan koro oo soomaaliduna ay wax ka qaybsato marka waan maqlaya marka waxaa la rabay waxaan rabay anigu kolleyba sida ay ila tahay jawaab in laga bixiyo ah jawaabtu yooyoota mahay waa sharci wey constitutional wey waa wax constitution constitutionka qoraya hortaydu yaallaa madaxweynuhu waxa uu u idman yahay waa qoran tahay moogta haddii maamul ka leexdo waxa weeye muxuu ahaa federaalkaanu nahay oo federaalka anaa federaal baana meeshaanu doonaanu aadi karaa waxaanu doonaanu samayn karaa ma jabhadayn ba ma laisu jabhadaynaya mogta yaa loo jabhadaynaya wey marka marka waxaan ku talinayaa marka oo shacabka inta i dhegaysanaysa iga dardaarana waynu haynaa dariiqii baynu haynaa waynu bilownay waddadii weyneed waynu ku dh waynu ku dhici doonaa halowda ahayd mogta ko number one waxa ah oo in dawladda lagu booriyo ah wax kaloo dhan in la ilaawo nabadgelyada si loo sugo waa inaan ciidan dhisanaa wey ciidanku maaha mid taangiyo iyo diyaaradihii koob iyo labaatan saddex iyo labaatankii iyo maaha kuwaynu hadda u baahannahay waa mid sida magaalooyinka aynu joogno ammaanka suga weeye mugta tuugga iyo dhuldhuulaha qabta weeye mugta kaynu u baahannahay kaas weeye lacagtiisana waa heli karaa wax weyn maaha i believe wax wax weyn maaha lacagtaasi lacago badan baa dalka laga qaataayo ku baxa mugta wadaninimo inaynu ku fikero oo n g o-yada iyo kuwa la shaqeeya iyo inaan iska muxuu ah nimanka carabta ah dalalka carabta ilaa iyo intaan garaadsaday lugjiyeedka soomaaliya ku waday shacabka soomaaliyeed waxaynu u haynay raqbad ama subxad ama waxa la yidhahdo sendisi baan carabta u haynay because islaamnimaa jirta moogti laakiin markaad sii raad raacdo qurgooyay nagu hayeen moogti waxa dalkan haddii carabtu wadamada carabtu hadday ficnaan lahaayeen in badan oo soomaaliya waa ku hakan lahaayeen moogti badaha ma ay jireen waxa weeye waa inaan dib u fiirinaa soomaaliya xiriirka innaga iyo carabta waa inaan dib u fiirinaa wey innaga iyo carabta xiriirkeena waa inaan dib u fiirinaa ka feejignaanaa abtirsiinta la sheego waxbaa ka qaldan sababto waxa weeye ninku hadduu kula ehel yahay oo wuxuun oo kiin isu galeen waad ragteen oo gaaladu ninka qoladan christianka ah ninku hadduu masiixi yahay ama protestan yahay waa taakulayaan waa muxuu aha innaga fidnay noo keeneen moogta nimankaasi fidnay keeneen fidnadii waatan halkaa ina gaasiiso wey waa tan maanta dekedaheenay rabaan inay inay inay ku xayiraan wey waa tan lacagta ay isugu soo dhiibayaan waa kuwa abuuray niman siyaasiyiina inay fariisiyaan dulay oo dadka ku dilaalaan oo dadka ku laayaan kooxo kooxo iyo qabiil qabiil wey hadalka markaad sii dhadhansato labada ninba waxa weeye ninka axmed madoobe iyo gaas labadaba waxaa ka dhadhamaya hadalkooda markaad sii raacdo qabiil bay tegaysaa oo kale moogtay iyo ayuu u qabiil sheeganaya marka ma wuxuu u qabiil sheeganaya ninka la yidhaahdo farmaajo bo dowladnimadii waa ka tegey ma wuxuu u qabiil sheeganayaa khayre xaggee nimanku xaggee u socdaan moogtay anigu fahm ma garanayo laakiin dadka shacabka ah soomaaliya qabiil waxba ma aha nin walba magaciisa abtirkiinsiisa waa leeyahay laakiin waxayna ka dhexeeyaa waa dalka wey soomaali baynu nahay islaam baynu nahay nimankaa carabta ana waxa weeye ee ina ku wada gaajaynta iyo jaajuusnimada iyo kala qaybinta iyo firqadaha aan islaamka ahayn ay inoo soo dirayaan ay ku mishkiladaynayaan iyo shabaabka ay dhaqaalaha gelinayaan iyo daacishta ay wadaan war nimanka aan meel uga soo wada jeedsano iska aragno dhulkeenna iyo dalkeenna waa inu ku filan yahay aynu daafacanaan qaba anigu intaasaan kula dardaarmi lahaa soomaalida waa hagaag adoo soo koobaya jamaal xaaji cali dardaarankii guddiga gabagabadii maxaad kula dardaarmaysaa dadweynaha ku dhegeysanaya madasha sigisiga iyo kuwa kaa dhegeysan doona daafaha adduunka xasan dardaaranku waa de kolley waxaa la yidhi anaa hadlay anaa hadhay looma hadlo hadalka intii badnayd dardaarankii waxaa dhameeyey saaxiibkii cawil keliya uun waxaan ku taakiidinayaa sidaan horey u sheegay dowladdan inaynu taageero oo aynu meelaha aynu wax ka eegayno iska dayno oo qabiilka ka hadhno oo maaragtay gaar ahaan labadan gobol ee hadda puntland iyo jubbaland in dadweynaha iyo aqoon-yahanka ka soo jeeda inay u caqli celiyaan nimankan hadda madaxda ka ee meesha jooga waxba uma soo wadaan puntland tusaale haddaan idiin soo qaado farmaajo waxaa la yidhi ninka la yidhahda cabdiweli boolkiisu waa ninka ugu boolka sarreeyey maalintii uu four point five uu yidhi annagu qaadan mayno waa ninkii maamaada bixiyey raganimo dhaga adayg baa igaga hadhay kama soo wareegin markuu shirka ka baxay minneabolis dadku gaarka ugala hadlay iyo wuxuu kaga hadlayey masraxa isku mid ma ahayn waxa weeye imikana waxa weeye waxaan kula talin lahaa ninka la yidhaahdo cabdiweli farmaajo isagaa soo saaray isagaa ka dhigtay wasiirka qorsheynta ee xidhiirka caalamiga ah markii la casilayna isagaa keeno yidhi ninkaas unbaa ibedeli kara dee waxaa la yidhi abaalka abaal nin gala waa la waa waa la arkaa baa la yidhi nin gudas lama arko waxa weeye hadduusan ku taageerayn soomaalinimo iyo saaxiibtinimo war abaalkii uu galay ha ku taageero ninkaa maanta soomaalidu halkaa keentay ee aan qabiil keenin ee aan saaxiib keenin ee wadaniniyadda ay keentay afartan sanadooda uu joogo isaga hadda bilaaba u hadhay war waxaan cabdiweli kula dardaarmayaa inuu ka shishoodo oo uu tix uu tixgeliyo hadduu wax kale ti- tixgelin waayo oo tolnimo eegi waayo oo soomaalinimo eegi waayo oo saaxiibtinimo eegi waayo war bal inuu tixgeliyo abaalkii uu galay ninkaas axmed madoobena waxaan leeyahay een- een, madaxweynaha jubbaland waxaan leeyahay een, axmed madoobe waxaan kula talin lahaa een, ah, shan sannadood baad madaxweyne ka ahayd halkaa Een, sidii aad ku timina goobjoog baanu ka ahayn een, imikana wakti aad imika dowladda kumeel gaarkaa aad isku taagto ama aad wax aad isku daydo inaad wax yeesho ma joogtid oo shan kilomitr baad ku jirtaa waxaad ku jirtaa jeel dusha ka ka daboolaa Een, waxbaad qabatay shantii sannadood wixii aad qabatay ha iska duminid soomaalidu weliba waxay ku taqaanaa ninka ugu macquulsan baa lagu yaqaanay marka xagga dowladda dowlad jacaylka la eego wixii lagaaga bartay ee aad ku hadlaysay shantii sannadood een, iminka ha iska wasakhayn adigoo iminka gebageba jooga marka adiguna ka noqo fikirkaagii een, oppositionka ahaa dowladda la shaqeey een, istaakfuranlayso wixii kaa dhex hadlaya ha kaa baxaan een, etoobiyadii aad een, adii cabdiweliba aad ku maaragtay ku xidhnaydeen een, etoobiya wata isbeddel baa ka dhacay gabre maanta ma taliyo tigree ma taliyo een, nimankii mucaaradka ahaa ee ee la caburin jiray baa meeshii jooga nin walba oo waxyeelayna waa og yihiin marka wararka loo geeyo iyo arrimihii hore ee meesha ka jirayna hadda socon maayaano isbeddel baa dalkii ka dhacay ninkana waa nin mutacalina oo aqoon-yahana oo weliba muslin cad ku leh isagu gaalba ha ahaaday Een, marka waxaan leeyahay een, maskax hufan la kaalaya iyo soomaalinimo iyo daacadnimo weliba axmed madoobe waxaan kula talin lahaa nin wadaada baa tahay oo wadaad soo ahaan jiray oo diinta wax ka yaqaana Een, ha furfurin soomaalida ha furfurin waxaan kula talin lahaa inaad een, si nabadgelyo ah aada uga degto een, maamulka oo aad ku wareejiso meel fiican baad keentee dad kaaga firfircoon oo kaaga faradhuudhuuban oo kaaga aqoon badan intaasaan ku ku talin lahaa dowladda soomaaliyana waxaan kula dardaarmaya in ay iyaguna ay tixgeliyaan een, rabitaanka shacabka gobollada ay wixii kaga xidhan ay u fududeeyaan wixii adduunka ugu soo dhiibo ay u gudbiyaan ay weji wanaagsan tusaan ay booqashada ku badiyaan ay la hadalka ku badiyaan madaxweyne farmaajo waxaan ka codsanayaa inuu shacabka la hadlo oo uu isagaa madaxweyne ah oo waa kastoriyankii dalka marka ay wax dhacaan oo kale inuu shacabka dejiyo oo adres gareeyo intaasaan madaxweynahana kula talin lahaa khayr iyo barakana waa idiin rasuulay aada iyo aadna waad mahadsantihin waa hagaag kuwaasi waxay ahaayeen waa maxamed axmed xirsi cawey iyo jamaal xaaji cali laba aqoon yahan oon ku- oon madasheeda ku wareysanayna caawa markan kulan lamid intaynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaya aniga xuseen fiina sidaa iyo nabadgelyo